بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا wuxuu baabu yahay qowli nabiyi sala allahu calayhi wasalam jucilat liya alardu arlada waxaa la iga yeelay masjidan masjid wa tahuuran iyo wax lagu tahaaro qaato arladii waxaa la iga yeelay buu yidhi masjid iyo meel lagu tukado iyo wa tahuuran tahaaro qaadasho wax lagu tahaaro qaato oo qofkii aan daahir ahayn uu ku tahaaro qaato xadadanaa moxamed ibnu sinaan moxamed ibni sinaan albaahili أبو بكر البصري قال حدثنا هشيم وهشيم بن بشير أبو معاوية قال حدثنا سيار سيار ابن أبي سيار هو أبو الحكم كن يدي سحلراء أبو الحكم سيار ابن أبي سيار aabbihiis abuu sayaar magaciisa waa la isku khilaafay bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen ismuhu wardaan magaciisa waxaa la yidhahdaa wardaan waa sayaar ibnu wardaan qaar kale waxay yidhahdeen waa sayaar ibnu ward qolo kale waxay yidhahdeen waa sayaar ibnu diinaar marka magaca aabbihii waa magac waa la isku khilaafay aabbuhuna wuxuu mashhuur ku yahay kunyadiisa abu sayaar marka waa sayaar ibna abi sayaar qaala xadaanaa yaziid alfaqiir yaziid ibnu suhayb alfaqiir kunyatuhu abu cuhmaan alkuufi kunyadiisa waxaa la yihahdaa abu cuhmaan alkuufi alfaqiir waxaa loo yidhi waa limaradin asaabahu fi lfaqaar cudur iyo xanuun ku dhacay lafdhabarta xanuun uga dhacay awgii ayaa waxaa loogu bixiyey alfaqiir ee faqriga hadda loolama jeedo didulghinaa midii ahayd haninimada midii ka soo horjeeday maaha faqriga hadda lagama wado wax la'aan laakiin waa xanuun iyo cudur dhabarka uga dhacay saas darteeda waxaa loo yidhi yaziid alfaqiir alfaqiir marka waa laqab kunyadiisana waxaa la yidhahdaa abu cuhmaan قال حدثنا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه قال وحير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا وحال إسيي شن لم يعطهن شنتاس لمسين أحد من الأنبياء أحد أنبياء كمدة قبل أن يهرتي نصرت بالرعب argagax ayaa la iigu gargaaray masiirata shahrin meel bil loo socdo wa jucilat liya alardu arladana waxaa la iiga dhigay masjidan masjid wa tahuuran iyo meel lagu tahaaro qaato wa ayumaa rajulin nin walba oo min ummatii ummaddayda ka mida adrakathu salaatu oo salaadu soo haleesho falyusalli ha tukado axad walba ummaddayda ka mid oo salaadu soo haleesho meesha uu maraya ha ku tukado maxaa yeelay arladuna waa masjid dhulkuna arladuna waa tahuur dhulkaad ku dahaaro qaadanaysaa ciidda meesha aad maraysaana masjid ku ah oo aad ku tukanaysaa waa min khasaa'isi hadihi lumma ummaddan waxyaabahay la gaartaa ayay ka mid tahay wa uxillat liya alghanaa'imu haniimooyinkiina waa la ii xalaaleeyey inaan cunoon isticmaalo wa kaana annabiyu yacni ummaddan waxaa loo xalaaleeyey inay haniimooyinka ay ka faa'iidaystaan arrintaanina waxay ka mid tahay min khasaa'isi hadihi lumma maxaa yeele dadkii naga horreeyey khanaa'imka inay cunaan xalaal uma ahayn ma u bannaanay lidaalika haddii cadowgooda wax ka soo khaniimaystaan waa jamcinayaan waa kulminayaan kadibna naar ayaa ilaahay ku soo diraya naartaasaa baabi'inaysa wixii lasoo khaniimaysta ma isticmaali jirin laakiin allah subxaana wa tacaala markuu yacni allah subxaana wa tacaala arkay ummaddan dacfigeeda waxaa loo sahlay ama loo fududeeyey diinka waxaana lagu dhiirogeliyey waxay cadowgooda ka soo khaniimaystaan inay isticmaalaan oo xoog iyo awood ay ku siyaadsadaan wa kaana anabiyu nebigu wuxuu ahaa yubcaثu mid loo diro ilaa qowmihi qowmkiisa khaasatan si gaara nebi walbo ambiyada ka mid ah si gaara qowmkiisa loogu diri jiray wa bucitu ila annaas anigana waxaa la ii soo diray dadka kaafatan xaalay yihiin dhammaantood wa ucطitu shafaacata shafaacana waa la isiiyey shantaas arrimood ayaa la isiiyey buu yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam axad ambiyada ka mid ah oo aniga iga horreeyana lama siin shanta waxaa ka mid a jucilat liya alardu masjidan wa tahuura waxaan ku jirna maa yatacallaqu biaxkaami almasaajid sheikhu raxmatullaahi calayhi wuxuu baabkan u keenay haddii qofka uusan joogin masjid ama masjid u dhoweyn salaada wakhtigeediina la gaaro ma wuxuu leeyahay waa inaan masaajid helo mooyaane ma tukanayo miyuu leeyahay mase salaadda waa tukanayaa salaadda waa tukanayaa meesha uu marayuu ku tukanayaa maxaa yeele dhulka dhanaa wada masjida waa masjid maxaa loola jeedaa bimacnaa waa makaanu sujuud lagama wado masjidkii axkaamta khaaska lahaa ee axkaamta ku soo aroortay oo masaajidda axkaamtiisoo dhulka dhan qaadanayaa maaha dhulka dhan masaajid maaha markii dhankaa laga fiiriyo laakiin dhulka dhan waa masaajid markii laga fiiriyo inay saalix u yahay dhulku in lagu tukado uu yahay dhul daahira hadday qofku salaada qabatana uu ku tukan karo xadiidkan waa caam laakiin cumuumkiisu waa mid makhsuus ah oo waxaa lagu khasisay biadilatin ukhraa adilo kalaa lagu khasisay wa jucilat liya alardu masjidan wa tahuuraa kelimadda alard dhulka dhammaantii miyaa masjid wada ah oo dhammaan dhulka meel walbo ka mida ma wuxuu saalix u yahay in lagu tukado maya meelaan lagu tuka karinaa jirta waxaa ka mid oon soo marnay almaqaabir alardu kulluhaa masjidun ila almaqbarata walxamaam ila almaqbara istinahaas xadiidkan waa ka maqan yahay idan cumuumka xadiidkan ku jira waa cumuum makhsuusa waa caamun makhsuus waxaana lagu khasisay xadiid abi saciid iyo axaadiida la midka ah ee ka soo reebaysa masaajidda yani ka soo reebaysa musqulaha iyo maqaabirta arlada la sheegaya laleeyahay dhulkao dhan waa wada masjid kuma jiraan maqaabirta iyo musqulaha kuwaasi kama mid ahan masaajidda iyo meelaha lagu tukanaayo kama mid ahan hadday salaadii ku qabato maqbarana ku dhex tukan maysid musqulana ku tukan maysid labadaas meelaha aan ahay inaad ku tukanaysaa culammada qaara waxay yidhaahdeen xadiidu jaabir ma aha caam makhsuusa laakiin imaamu albukhaari raxmatullaahi calayhi wuxuu xadiidkan u keenay si uu u tilmaamo arrimihii uu ka soo hadlay abwaabtii hore ay ku saabsanayd maqaabirta ama qubuurta dhexdooda in lagu tukado nahyiga ku soo arooray inuusan ahayn liltaxriim ee uu yahay lilkaraaha saasaa xadiidu jaabir laga fahmayaa bay yidhahde lidaalika imaamu albukhaari baabkan keenay markuu kasoo ka soo hadlay baabu karaahiyati asalaa fi lmaqaabir wuxuuna xadiidkan u sheegay bay yidhahdeen si uu u tusiyo asalaa fi lmaqaabir inay tahay makruuha oo aysan ahayd xaaraam qowlkaasi sawaab ma aha sidaa xadiidka in loo tawjiihiyana sawaab ma aha tawjiiha saxiixa ee sawaabkaa waxaa waye in la yidhaha xadiidu jaabir waa caamun maqsuus cumuumka ku jira ee jucilat liya alardu masjidan waxaa laga soo reebayaa intii nebigu nahiyey sala allahu calayhi wasalam oo u diiday in lagu tukado waxaa ka mid a almaqaabir waxaa ka mid a alxamaam waxaa ka mid a macaatinu libil meelaha moorooyinka geela in lagu tukado meelahaasoo dhan salaada lagu tukan maayo laakiin wixii ka soo hara oo arlada ilaahay ka mid ah dhammaan waa wada masjid baabu nawmi lmar'ati fi lmasjid wuxuu baabu yahay nawmi lmar'a gabadha jiif hurdadeeda ay hurdayso fi lmasjidi masaajidka dhexdii yacnii ma bannaan tahay qof dumara inay masaajidka seexato arrintaa xukunkeeda ayuu baabu yahay xaddaanaa cubayd ibnu ismaaciil cubayd ibnu ismaaciil alqurashi abu muxamed alkuufi qaala xaddaanaa abu usaama abu usaama waa xamaad ibnu usaama can hishaam bni curwa can abiihi can caaishata radia allahu canha anna waliidatan kaanat sawdaa anna waliidatan waliida waa bimacnaa ama waa addoon kelimadda ah alwaliida fii asli luga waxaa loo isticmaalaa cunuga markaa dhashay cunuga gabadha markaa dhalatay saacaddaas ay dhas- dhalatay ayaa waxaa la yidhahdaa waliida laakiin hadduu weynaado looma isticmaalo laakiin halkan maxaa loola jeedaa alwaliida waa bimacnaa ama waxaa loo isticmaalay addoon wa in kaanat kabiira hadday doonto ha weynaatee waxaa loo isticmaalay addoonta anna waliidatan addoon kaanat ahayd sawdaa'a mid madow lixayin min alcarab waxay u sugnaatay qabiilo carab ka mid a addoontaasi waxaa iska lahaa qabiilo carab ka mid a fa actaquuha way xoreeyeen fa kaanat macahum macooda ayay ahayd qabiilkaas carabta ka mid ayay la jirtay ay la nooleed qaalat waxay tidhi caaisha radia allaahu canha fa kharajat sabiyatun lahaa wishaax qaalat waxa dhahaya waxaa ka warramaya waa gabadhii addoonta ahayd qaalat waxay tidhi fa kharajat qaalat waxay tidhi fa kharajat sabiyatun lahum waxaa baxda bay tidhi gabarh yar oo ayagu ay dhaleen lahum ay lidalika alxayi min alcarab yacni gabarh yar oo qoladaas carabta ka mida ay dhashay ayaa baxday calayha gabadhaa dusheeda waxaa ahaada wishaaxun axmar dusheeda waxaa ahaada bay tidhi wishaaxun axmar wishaaxa waa kuulo waaye oo axmar guduudan min suyuurin wishaaxa waxaa waaye yacni kuulo oo waxay culammadu ku fasireen waa khaytaani min lu'lu'in yukhaalifu baynahumaa waa laba xarig oo lu'lu' ka mid ah lu'lu waa jawharadda oo gabadha ay isdhaafsiinayso bimacnaa qoortay suranaysaa qoortay ku xidhanaysaa waa kuulooyin jawharo ka samaysan ama lu'lu ah oo xarig inta la geliyo kadibna dhunta lagu xidhanayo sida katiinadihii ay u xidhanayaan ama loogu xidhayaa min suyuurin bimacnaa waa min jildin harag ayay ka samaysan yihiin waxaa haragga ka samaysan waa xarigga kuulaha la dhex gelinayo qaalat waxay tidhi fa wadacathu gabadhii way dhigtay kuulihii ayay iska dhigtay gabadh yaray ahayd oo waqaca minha ama waa ka dhacay fa marad bihi waxaa soo martay xudayaatun xudayaa waa taskhiiru xida'a alxida'a waa dafaha xudayaatun waa dafa la taskhiiriyey yacni dafa yaraa soo maray wa huwa mulqaa walxaal huwa kuulihii mulqan ay tahay mid la tuuray faxasibadhu waxay u malaysay laxman hilib ayay u malaysay dafihii hilib ayuu mooday kuulihii meesha gabadhu ku tuurtay fa khatifathu way daftay qaalat waxay tihi faltamasuuhu way raadiyeen dafihii ayaa dafay asoo hilib u malaynaya qoladii marka waxay raadiyeen kuulihii faltamasuuhu way raadiyeen falam yajiduuhu maysan helin way waayeen qaalat waxay tidhi gabadhii addoonta ahayd fatahamuunii bihi aniga ayay igu tuhmeen inaan kuulihii gabadha ka qaatay qaalat waxay tidhi fatafiquu waxay guda galeen yufatishuuna inay ibaarayaan inay baarayaan ayay guda galeen xataa fattashuu qubulahaa ilaa farjigeeda ay baareen meel walbo jismigeeda ka mid ay baareen ilaa farjigeeda ay baareen qaalad waxay tidhi wallaahi allaan ku dhaartaye innii laqaa'imatun anugu waxaan ahay mid taagan macahum ayaga macood id waqti marat marat alxudayaatu dafihii uu soo maray fa alqathu ay soo tuurtay dafihii kuulaha qaatay ayaa inta soo mara u soo tuuray ayagoo baaraya weli oo gabadhii haysta qaalat waxay tidhi fa waqaca baynahum dhexdooda ayuu ku dhacay kuulihii ayaa dhexdooda ku soo dhacay qaalat waxay tidhi fa qultu waxaan idhi haada aladii ittahamtumuunii bihi midkan waayo waxaad igu tuhumteen zacamtum waxaad sheegateen waxaad sheegteen wa ana minhu barii'a in anigoo beri ka ah macnaa waxaad sheegteen inaan aniga qaatay wa ana minhu barii'atun anigoo beri ka ah oo wax shaqaa ku lahayn wa huwa daa huwa wa huwa asiga waa kuulihii daa waa kana huwa wa huwa daa huwa culammadu waxay sheegeen dhowr icraabood inay ku bannaan tahay xaafid ibn xajar raximah llah wuxuu yidhahda yuxtamalu an yakuuna huwa ahaani khabaran bacda khabari waxaa bannaan buu yidhi huwada labaad inay noqoto khabaran bacda khabar wa huwada hore waa mubtada daadu waa khabar huwada labaadna waa khabar labaad waa khabaru haani waa bannaanta marka wuxuu noqonayaa huwadan khabarun bacda khabar aw mubtada waxaa kaloo bannaan buu yidhi inuu noqdo mubtada huwada dambe inay mubtada noqoto wa khabaruhu maxduufun khabarkiisana uu yahay mid maxduufa ow yakuunu khabaran ama wuxuu khabar ka noqonayaa can daa daa ayuu khabar u noqonaya waalmajmuucu jumladana khabaran can alawal midka horey khabar u noqonaysa waalmajmuuc muxuu ula jeedaa almajmuuc min almubtada waalkhabar waa khabaru lmubtada alawal mubtadaha hore ayuu khabar u noqonaya macnuhu waxa waaye wahuwada waa mubtada daa waa mubtada labaad huwada labaadna waa mub waa khabarkii mubtadaha labaad mubtadaha labaad ee khabarkiisana waa khabaru lmubtada alawal qaalat waxay tidhi fajaءat ilaa rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay u timid gabadhii fa aslamad way islaamtay gabadhii addoonta ahaydee sidaa loo dhibaateeyey nebiga ayay u timid calayhi salaatu wasalaam wayna islaamtay qaalat caa'ishatu caaisha waxay tidhi fa kaana lahaa khibaa'un gabadhaasi waxay lahayd teendho fi lmasjidi masaajidka dhexdii ow xifshun ama qol yar ayay waxay kudhe ku dhex lahayd fi lmasjid qaalat waxay tidhi fa kaana ta'tiinii qaalat caaisha dhahays caaisha waxay tidhi fa kaana ta'tiinii gabadhaasi waxay ahayd mid ii timaada fataxaddatu cindii agtayda ayay ku sheekaynaysa marka inta ii timaaddo ayay agtayda ku sheekayn jirtay qaalat waxay tidhi caaisha falaa tajlisu gabadhaasi ma fadhiisato cindii agtayda majlisan meel la fadhiisto ilaa qaalat ilaa waxay dhihi jirtay wa yowma alwishaaxi min acaajiibi rabbina alaa innahu min baldati alkufri anjaanii mar walbay timaaddo oy fadhiisanayso beydkaanay soo qaadan jirtay maxaa yeele xaalad dhib badanaa soo martay waxay xasuusanaysaa gocanaysaa dhibaatadii lagu sameeyey wa yowma alwishaax wishaaxu waa maxay waa maalinkii kuulaha min acaajiibi rabbina waxaa kaloo la wariyey min tacaajiibi rabbina layaabyada iyo acaajibta rabbigay bay ka mid ahayd tibay tir maalinka maalin layaabla ayay ahayd alaa innahu min baldati alkufri anjaani alaa innahu allah subxaanah wa tacaala min baldati alkufri beldadii iyo bilaadkii gaalada anjaanii ilaahay waa iga soo badbaadiyey dhulkii gaalada alla waa iga soo badbaadiyey gaaladay sheegaysa yaa waaye waa qabiilkii ay la nooleed oo ay addoonta u ahayd waxay ahaayeen qolo gaala ah waana qoladii dhibaataysay oo ku tuhuntay waxay beri ka tahay qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi faqultu lahaa waxaan ku idhi maa sha'nuki xaalkaaga waa maxay laa taqcudiina macii lama fadhiisatid aniga macayga maqcadan meel la fadhiisto ilaa qulti haadaa ilaa arrinkan ayaad leedahay oo beydkan baad soo qaadanaysa marka sha'nigaaga waa maxay iiga qisay maalin walba beydkan aad soo qaadaysa maxay tahay munaasabadiisa qaalat waxay tidhi caaisha faxadaatnii bi hada alxadiid gabadhaasi waxay ii sheegtay xadiidkan markay tihi maxaad maalin walba u tidhaahdaa beydkan usoo qaadataa qisadaanay uga sheekaysa iyo xaaladdii qabsatay ashaahid min hada alxadiid waxa waaye gabadhan inay masaajidka dhexdii ku lahayd teendho ay ku hoyato masjidka nebiga calayh isalaatu wasalaam ayay dhex deganayd xadiidkanna waxaa deliishaday culummada qaba in gabadha caadada qabta ay soo geli karto fi lmasjid oo ay ku nagaan karto xadiidkan daliil buu u yahay sababtuna waxa waaye haddii gabadhan waa qof dumara dumarkuna maxaa caado u ah waa inay caado ku dhacdo nebigu calayhi salaatu wasalaam ma dhihin markay caada kugu dhacdo masaajidka ka bax oo ha soo gelin ama xaafadaha jiif ka raadso ma dhihin rasuulka calayhi salaatu wasalaam bal qolaa loo dhisay masaajidkaa hoy u ahaa masaajidkaa guri u ahaa masjidkayna ku dhex nagayd fii zamani nabiyi sala allahu calayhi wasalam taa marka waxay yidhahdeen waxay daliil u tahay inay u bannaan tahay inay masaajidka soo gasho gabadha caadada qabta xadiidkaana u daliila xaafid ibn xajar raximah اllah wuxuu yidhi wa fi lxadiidi ibaaxaة اlmabiiti wاlmaqiili fi اlmasjid xadiidka waxaa ku sugan ibaaxaة اlmabiit bannaanaanshaha hoyashada wاlmaqiili iyo qayluushiga fi lmasjidi masaajidka dhexdii lagu hoydo lagu qayluushado inay bannaan tahay ayaa xadiidka ku sugan liman laa maskana lahu qofkaan deegaan lahayn min almuslimiina oo muslimiinta ka mid a inay u bannaantahay inuu masaajidka ku hoydo masaajidkana uu ku qayluushado rajulan kaana aw imra'atan qofkaasi ha ahaado qof rag ama qof dumara cinda amni alfitna waa fitnada haddii laga aamiya cinda amni alfitna muxuu ku qaydayaa waa markuu ka hadlaya dumarka macnaa qof dumara inay masaajidka seexato waxaa shardiya in fitno aamin laga yahay fitno in aamin laga yahay sida rag masaajidka ugu yimaada iyo wixii la mida wa ibaaxati istidlaalihi fiihi iyo inay bannaan tahay masaajidka dhexdiisa in wax la hoos harsado bilkhaymati khayme iyo wanaxwiha wixii la mid a masaajidka dhexdiisa in wax laga dhex samaysta la hoos galo inay bannaan tahay wa fiihi waxaa kaloo xadiidka ku jira alkhuruuju min albalad in laga baxo beledka alladii beledkaasoo yaxsulu lilmar'i fiihi lmixna qofka dhibaato uu ku qabsado beledka mixna iyo imtixaan qofka uu ku soo wajaho inuu iskaga baxo ayaa xadiidka laga qaadanaya waa sida gabadhaan uga soo baxday meeshii ay ku nooleed lagu dhibaateeyey walacalahu yataxawalu waxaana laga yaabaa qofkaasi inuu u wareego ilaa maa huwa khayrun lah wax uga khayr badan meeshii marka hore uu ku nagaa kamaa waqaca lihaadihi almar'a sidaa u xasishay oo u dhacday gabadhan wa fiihi fadlu lhijrati min daari lkufri waxaa kaloo xadiidka ku jiro laga qaadanaya fadliga ay leedahay in laga hijroodo dhulka gaalada qaala raximahu llah baabu nowmi rijaali fi lmasjidi wuxuu baabu yahay jiifka ragga fi lmasjidi masaajidka dhexdii ay jiifanayaan dumarkii waa laga soo hadlay inay u bannaan tahay inay masaajid ku dhexoydaan baabkaana wuxuu ku saabsan yahay ma u bannaan tahay ama xukunku waa maxay in rag dhex jiiftaan fi lmasjid annowm fi lmasjid lilrijaal culimmadu waa isku khilaafeen ma bannaan tahay mase ma bannaana madhab اljumhuur waa jawaazu dalik in arrinkaa uu bannaan yahay waana madhab اlimaam اlbukhaari raximah اllah imaam اlbukhaari wuxuu waafaqsan yahay jumhuur اlculamaa waxay qabaan inay bannaan tahay in ragga ay ku dhexooyan karaan masaajidka ibnu mascuud radia allaahu canh asiga waxaa laga soo naqliyey muطlaqan inaysan bannaanayn ibnu mascuud radia allaahu canh waxaa laga soo naqliyey inuu qabay inaan masaajidka in lagu hoyda la ogolayn lidaalika waxaa la yidhi markii salaada laga baxo hal qof masaajidka ugama tegi jirin ibnu mascuud radia allaahu canh ilaa qof tukanaya mooyaane dadka dhan masaajidku ka saari jireen wuxuuna dhihi jiray masaajidka lagu hoyan maayo laa yadacu sawaadan ilaa man yusalli yacnii qof madow ama madow muuqda masaajidka ogama tegi jirin ilaa qof tukanaya ama salaad ku jira maahan waa ka saari jirin waa madhab ibnu mascuud radia allahu canhu culammada qaar tafsiilay geliyeen waxay yidhaahdeen haddii hurdadaasu ay tahay mid yar sida qayluule iyo wixii la mid ah waa bannaan tahay hadday hurdadaasi tahay in masjidka hooy laga dhigto oo lagu hoyanayana waxay yidhahdeen maya mashruuc maaha laakiin madhab اljumhuur waa aljawaazu muطlaqan madhab اljumhuur waxa waay inay bannaan tahay in masaajidka lagu hoydo ama ha lagu qayluushado ama hoy iyo meel la jiifto habeenkaa laga dhigto sulaymaan ibn yasaar raximah اllah waxaa la weydiiyey can الnowmi fi اlmasjid masaajidka in la dhex seexdo wuxuu ku jawaabay kayfa tas'aluuna can hada sidee arrinkan u weydiinaysaan buu yidhi waqad kaana ahlu sufati yanaamuuna fiihi xaal ahlu sufuh ay ahaayeen kuwa masaajidka dhex seexda wa yusalluuna fiihi masaajidkana ku dhex tukada su-aashaas sidee u weydiinaysaan muxuu qabaa sulaymaan bin yasaar in la dhex seexan karo lagu hoyan karo maxaa yeele wuxu yidhi ahlu sufaba deegaankooda masjidka u ahaa yuunus ibn yaziid alayli wuxuu yidhi ra'aytu moxamed ibni siriin yanaamu fi lmasjid waxaan arkay moxamed ibnu siriin oo masaajidka dhex seexanaya wa can cataa cataa waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi qaala rajulun libni cabbaas ninbaa ibnu cabbaas wuxuu ku yidhi innii nimtu fi lmasjidi alxaraam ninbaa wuxuu yidhi aniga waxaan seexday masjidalxaraam dhexdiida faxtalamtu waan janaabooday anoo hurdaaya ayaan ixtilaamay fa qaala wuxuu yidhi ibnu cabbaas ama an tattakhida mabiitan aw maqiilan falaa amaa masaajidka inaad ka dhigato mabiitan meel lagu hoydo aw maqiilan ama meel lagu qayluushado falaa maya wey wa amaa an tanaama amaa masaajidka inaad seexato tastariix adoo markaa xoogaa raaxaysanaya aw tantadir aw tantadira xaaja ama adoo xaajo sugaya falaa ba'sa wax dhibaataa ma laha haddaa masaajidka dhex seexato adoo wax yar ku nasanaya ama dan ku suganaya falaa ba'sa amaa wuxuu yidhi inaad meelaad ku qayluushatood ku hoyato ka dhigata maya wa can cataa wa taawus wa mujaahid annahum karihu nnawma fi lmasjid cataa iyo taawusi mujaahid waxaa laga soo naqliyey inay karaahiyaysan jireen annawma fi lmasjid masaajidka dhexdiisa in la seexdo laakiin cadaa raximah اllah su-aashaas waa la weydiiyo waxaa la yidhi atakrahu الnawma fi اlmasjid waa dariiq kale ama riwaayad kaloo laga wariyey caطaa ma karaahiyaysanaysaa baa la yidhi masaajidka in la dhex seexdo qaala bal uxibu inaan karaahiyaysanaya iska dhaafa waan jeclahay buu yidhi masaajidka inaan dhex seexdo saciid اlmusayab asigana su-aashaasaa la weydiiyey markaasuu wuxuu yidhi ayna kaana ahlu sufati yanaamuun ahlu sufa xaggay seexan jireen buu yidhi markii la yidhi masaajidka ma la seexan karaa oo raggu muu bannaan tahay inay masaajidka seexdaan wuxuu yidhi ahlu sufa xaggay ku hoyan jireen warkiisa macnihiis waa maxay waa la seexan karaa way ahlu sufa ila masaajidka ku hoyan jireen calaa kullin aahaaru salaf sida aada maqlaysaan waa iskhilaafsan yihiin laakiin madhab اljumhuur waa aljawaaz nusuusta iyo adiladana waxay tusinayaan qowl اjumhuur madhabka jumhuurta inuu sawaab yahay ayay adilada tusinayaan adilada waxaa ka mid ah kuwa shiikhu nagu keenayo fi lbaab wa qaala abu qilaabata abu qilaaba wuxuu yidhi can anas ibni malikin qadima raatun koox baa ayaa yimaadeen macnaa magaalada madiina ayay yimaadeen min cuklin oo ka soo jeeda qabiilkay leeraa cukl waxay u yimaadeen cala nabiyi sala allahu alay wasalam fa kaanuu fi sufa waxayna ku sugnaayeen buu yidhi fi sufa wa qaala cabduraxmaan ibni abi bakr sidiiq sufadu waa barxadda masjidka barxadda masjidkana masjidkaay tabac u tahay cabdiraxmaan ibn abi bakr sidiiq wuxuu yidhi kaana asxaabu sufati alfuqaraa asxaabu sufa waxay ahaayeen kuwa fuqara ah xaggayna deganaayeen masjidkii nebiga sala allahu calayh wasalam qaala xadadanaa musadad qaala xadadanaa yaxya waa ibnu saciid alqataan can cubaydillaah waa cubaydillaah ibnu cumar alcumari qaala xadaanii naaficun qaala akhbaranii cabdullaahi bnu cumar annahu kaana yanaamu cabdullaahi wuxuu seexan jiray wa huwa shaabun asoo nin dhallinyaro ah aczabu oo aan xaas lahayn laa ahla lahu laa ahla lahu waa tafsiirun lilaczab aczabka ayay tafsiir u tahay wuxuu seexan jiray fii masjidi nabiyi sala allahu calayh wasalam masaajidka nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu dhex seexan jiray aczab iyo cazib waa laba kelimadood waa luqataani min luqaati alcarab rajulun cazib bimacnaa waa ninaan reer lahayn aczabna waa la yidhaahdaa laakiin culamaa luqa waxay yidhahdeen waxaa badan oo mashhuura in la yidhaahdo cazib aczab waa luqatun qaliila bacdu lculamaana waaba inkireen oo waxay yidhahdeen luqo jirta maaha laakiin sida sawaabka waa luqo jirta ha yeeshee waa luqo yar oo isticmaalkeedu yar yahay waa luqo la isticmaalo laakiin isticmaalkeedu yar yahay waxaa ka badan in la yidhahdo shaabun cazib nin dhallinyaro ah oo aan xaas lahayn laa ahla lahuna tafsiiray u tahay masaajidkuu seexan jira ibnu cumar radi allahu canh qaala xadaanaa qutaybatu ibnu saciid qaala xadaanaa cabdilcaziiz ibni abi xaazim can abi xaazim cabdilcaziiz ibni abi xaazim waxaa dhalay abu xaazim abu xaazimna waa salama ibnu diinaar can sahal ibni sacdin qaala wuxuu yidhi jaaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yimaaday beyta faatimata guriga faatima faatima binti rasuulillaah falam yajid nabiga muusan helin caliyan calika muusan helin fi lbeyti guriga dhexdii faqaala wuxuu yidhi ayna ibnu cammiki aawa ina adeerkaa qaalat waxay tidhi kaana baynii wa baynahu shay-un aniga iyo asiga waxbaa noo dhexeeyey faqaadabanii waa ila carootamay bimacnaa waa xanaaqay markuu nebigu leeyahay sala allahu calay wasalam ayna ibnu cammiki cali bni abi aalib radia allaahu canh muxuu u yahay faatima bintu rasuulillaah adeeru u yahay culimo waxay yidhahan taa waxaa laga qaadanayaa aqaaribulab in lagu idlaaqi karo ibnulcam waalidba ha ahaado waalidba ha ahaado aabbaha la sinaade eh mararka qaar ina adeeroo kale in laga soo qaadi karo maxaa yeele ibnu cammika waa ina adeerka laakiin hadda wuxuu ula jeedaa waa ibnu cammi abiiha aabbaheed ina adeerkii waay nebiga sala allahu calayh wasalam iyo cali bni abi aalib ayaa ilma adeerro ah waana xaaskiisa faatima qaalat waxay tidhi kaana baynii wa baynahu shay-un anigay asiga waxbaa noo dhexeeyey faqaadabanii qaadabanii waxay tusinaysaa mushaaraka bimacnaa waa laysku carooday waa iga caraysiiyey bimacnaa waa iga xanaaqay bay tihi fakharaja waa baxay falam yaqil cindii falam yaqil cindii ma ku qayluushan aniga agtayda faqaala rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam liinsaanin qof buu wuxuu ku yidhi undur ayna huwa soo fiira xagguu ku sugan yahay cali cali soo raadi qof buu ku yidhi fa jaa'a qofkii nebigu diray waa yimid calayhi salaatu wasalaam fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allahi huwa fi lmasjid rasuulka ilaahayu cali masaajidkuu ku sugan yahay raaqidun waa hurdaya masaajidka dhexdiisa hurdaya fa jaa'a rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam waa yimid wa huwa mudajicun walxaal huwa caliyun mudajicun uu yahay mid jiifa qad saqata ridaa'uhu go'iisu uu ka dhacay can shiqihi dhinaciisa wa asaabahu dhinacina waxaa ka asiibay turaabun ciid maxaa yeele masaajidku markaa ciid u ahaa go'i ka xigay maradii ka xigtay ayaa dhinaciisa ka dhacday markaasuu dhinaca ciidda dhigtay ciiddii baa asiibtay fa jacala rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu guda galay yamsaxuhu canhu inuu ciiddii ka masaxayo wa huwa yaquulu asigoo leh qum abaa turaab qum abaa turaab istaag abaa turaab yacni abaa turaab waa munaada oo xarfunidaha ka xadfan yahay ee yaa abaa turaab abu turaab uu istaag abu turaab marka waa laqabun licaliyin radia allahu canhu nebigaanu u bixiyey calayhi salaatu wasalaam waana jeclaa in laqabkaa loogu yeero shaahidka waxa waaye inuu ku qayluushaday fi lmasjid waa annowm fi lmasjid qaala xadadanaa yuusuf ibni ciisa ibni yacquub almarwasi hadda ka hor waa soo marnay qaala xadaanaa ibnu fudayl muxamed ibnu fudayl ibni ghaswaan can abiihi fudayl ibni ghaswaan an can abi xaazimin can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi laqad ra'aytu waxaan arkay sabciina toddobaatan min asxaabi sufa asxaabu sufaha ka mid a maa minhum rajulun kuma jiro nin calayhi dushiisu ay tahay ridaa'un go imaa izaarun imaa hooskuntiba wataa wa imaa kisaa'un wa imaa go ayuu wataa wuxuu ka hor ka hogsan yahay ama wuxuu hoos ka xihan yahay mooyaane labada qof isku haystaayo kuma jiro qad rabatuu way xidheen buu yidhi fii acnaaqihim qoorahooda ayay ku xidheen yacni hal mara markay haystaan nin walba maradii uu haystay ayuu inta isdhaafiyo qoorta ku xidhaya fa minhaa waxaa ka mid a maa yabluqu wax gaaraya nisfa saaqayni shanshada kala barkeed wa minhaa waxaa ka mid a maa yabluqu wax gaaraya alkacbayni labada anqow fa yajmacuhu biyadihi labadiisa gacantiisa ayuu ku jamcinayaa maradii karaahiyata an turaa cawratuh dhibsasho uu dhibsanayo in cawradiisa la arko awgeed marada labadeeda daraf ayuu gacanta ku celinayaa hadduusan gacanta ku celin maxaa dhacaya way kala faydmaysaa cawradiisaa bannaanaanaysa karaahiyata an turaa cawratuh ayuu marada labadeeda daraf gacanta ku haynaya oo ku jamcinaya wuxuu ishaarayaa ama xadiid ku tilmaamayaa diiqa iyo ciriiriga ay saxaabadu ku noolaayeen gaar ahaan asxaabu sufa xagga libaaska iyo labiska laakiin shaahidka hadda waa maxay xaggay deganaayeen asxaabu sufa waxay ku deganaayeen oo ay ku noolaayeen oo hoy u ahaa fii masjidi nabiy sala allahu caleyh wasalam abu xaasim can abi hurayra waa salmaan alasjaci wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wa saxbihi ajmaciin